ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha saddexaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqeymaha yuhuuddu ay ku hayso muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol afartan iyo lixaad oo xiriira donald trump oo mar kale ka badbaaday iskuday dil askar ka tirsan dowladda hindiya oo lagu dilay gobolka kashmiir maamulka al sacuud oo xukun dil ah ku fuliyey muwaadin u dhashay dalka sacuudiga mid ka mida dowladaha afrika oo amar ku bixisay in la laayo maroodiga ku nool dalkeeda sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wakaaladda royters oo baaritaan ku samaysay dalalka ay ka soo kala jeedaan calooshood u shaqaystayaashii fagner ee lagu laayay dalka maali ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil gordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha yuhuudda ah ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii saddex boqol afartan iyo lixaad oo xiriira haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي يا ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
منك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو والأسى آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka khaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol afartan iyo lixaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xookugalle ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaalo lagu jebiyey askarta sahayuuniyadda duqeyn aad u xoogan ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen macbarka rafax waxaana halkaas ku shaheeday dad aad u fara badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan waxay sidoo kale madaafiicda goobta yuhuudda ku garaaceen magaalada rafax khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaana halkaasi ka dhashay duqaymahani madaafiicda loo adeegsaday ayaana waxay si gaar u beegsadeen guryo ay degnaayeen dad rayda ah sidoo kale waxay ciidanka yuhuudda duqeyn aad u xoogan ka geysteen bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday siday wararka nagu soo gaarayaan dad aad u fara badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan magaalada khaza iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ku dileen lix ruux oo ay ku jiraan canug yar iyo hooyadiisa duqintan ayaana waxay ku dhacday guri ay degnaayeen qus shacab ah oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada khaza guri kaloo ku yaala xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza ee dhacda marinka ayay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqin aad u xoogan waxayna duqeyntaas sababtay istishaadka shan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan dabaabaadka ciidanka yuhuudda waxay sidoo kale duqeyn xoogan ka geysteen xaafadda jiniiniyaha ee ku taala bariga magaalada rafax waxaana halkaas ku shahiiday dad aad u fara badan kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn bahallimo ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen jaamacadda lazar ee ku taala magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqimo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay khaza ayaa waxay sababeen istishaadka lix iyo toban ruux iyo dhaawaca kuwo kalood fara badan waddada salaaxuddiin iyo xaafadda zaytuun duqinay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shahiiday shan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan deegaanka almawaasi ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqin aad u xoogan duqintan ayana waxay si ulakaca u beegsatay dad barakacyaal lahoo halkaasi teendhooyin ka dhistay dad aad u fara badan oo barakacyaasha ka mid a ayaana halkaasi ku shahiiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq oo xushmo badan kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan afar iyo labaatan ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan konton iyo toddoba ruux oo kale sida laga soo xigtay xafiiska wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo ku dhowaad sannad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo kow kun laba boqol iyo lix ruux halkii ay dhaawacyaduna marayaan in ka badan sagaashan iyo shan kun saddex boqol soddon iyo toddoba ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo labiyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka ay dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada ay marayaan in ka badan boqol soddon iyo shan kun oo ruux kuwaasoo iskugu jiro dumar carruur iyo waayeelo welina waxaa socda duqaymaha ay geysanayaan ciidanka arxanka daran ee yuhuudda waxaana maalmaha iyo saacadahana soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawaca dadka reer khaza geesta kale weerar rasaaseenna ayay ka geysteen ciidanka yuhuudda xaafadda masaayiif ee ku taala magaalada raamallah ee daanta galbeed waxaana halkaas ku shahiiday dad tiro badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale waqooyiga magaalada beetlaxam ee koonfurta daanta galbeed ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar ay ku dhibaateeyeen dad aad u tiro badan oo shacab ah halka ay sidoo kalena xidheen dad badan oo ay ku jiraan dumar iyo carruur iska horimaadyo aad u xoogan ayaa wuxuu ciidanka yuhuudda iyo kooxda muqaamadu ku dhex maray magaalada naabolis ee daanta galbeed waxaana halkaas jab aad u xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda ee ka amar qaata maamulka benyamin netanyahu waxaana halkaas lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira iska horimaadkan ayaana yimid ka gadaal markii ay ciidanka yuhuudda ay xog ku soo galeen magaaladani iskuna dayay inay dhibaateeyeen dadka magaalada ku dhaqan ciidamada muqaamada waxay sidoo kale laba gaaro mikraaf ah iyo kuwa cagafcagafta loo yaqaanay ku beegsadeen magaalada rafaax iyagoona adeegsanaya gantaalka loo yaqaana alyaasiin boqol iyo shan oo ka mid ah gantaalada culus ay farsameeyeen dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada yuhuudda goobta uu ka dhacay weerarkan ayaana waxaa ku soo degatay diyaarad helikobtar ah waxayna halkaasi ka daabushay wixii askariya dhintay iyo kuwii dhaawacyada ahaa ugu dambayntii qaar ka mid ah majallaadka ka soo baxa dunida gaar ahaan kuwa laga leeyahay gudaha maamulka yuhuudda ayaa daaha ka rogay natiijada dhabta ee ka dhalatay dagaalka khaza iyo cagajiidka uu netanyahu ka cagajiidayo in la gaaray siis xabad joojineed wargeyska dartaymis ee ka soo baxa dalka ingiriiska wuxuu faafiyey warbixin uu ku lafagurayo qodobkaas isagoona sheegay in dagaalka khaza uu caalamka geliyey sicir barar dhanka maciishada ah weliba maciishadii ugu sarraysay sannadkan waxaana adkaatay in xitaa dadka falastiiniyiinta ay iibsadaan waxyaabaha daruuriga ah wargeeska oo soo xiganaya laba ka mid ah dhakhaatiirta falastiiniyiinta ayaa sheegay in xaaladda marinka khaza ay tahay mid dhaqaale ahaan ka hooseysa barsentage aanan la suuraysan karin dadkuna ay waddooyinka ugu la'anayaan macluul awgeeda markii laga hadlaya dhanka caafimaadkana ay bago'an tahay inta badan waxyaabihii muhiimka u ahaa xarumaha daryeel ee loo adeegsan lahaa bukaanada waxaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay in maamulka yuhuudda uu dagaalka ka dhexlay dhibaatooyin badan natiijooyinka hadda horyaalana ay yihiin kuwa aan farxad gelinin dhammaan inta u sacabtunta kiyaanka sahayuuniga waxaana qoraalka la sii raaciyey in benyamin netanyahu uusan middaasi ku qusqaadan welina uu wada tallaabooyinka sii kala fogeynaya wadahadalka xabad joojineed ee dhaca marka laga hadlo dibadbaxyada xooggan ee gelgeliyay caasimadaha dunida ugu waaweyn laga soo bilaabo london barliin baris ankara jakarta istanbul islaamabad dhaka iyo washington waxay saxiifadda artis sheegaysaa in middaas ay ku timid siyaasad xumada madaxda maamulka yuhuudda ayna ka mid tahay natiijooyinka qaraaray xukuumadda netanyahu ka wajahayso caalamka intiisa kale يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubayntii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobadaad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah donald trump ayaa mar kale ka badbaaday iskuday dil madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa lasoo warinayaa inuu mar kale ka badbaaday iskuday dil oo la damacsanaa in lagu khariijiyo weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay goob lagu ciyaaro oo ku sugnaa donald trump taasoo ku taala gobolka florida ee cariga dalka maraykanka intaas kadib waxaa goobta lagala cararay madaxweynihii hore ee dalka maraykanka oo mar kale halis la geliyay noloshiisa ciidamada booliiska maraykanka ayaa ugu dambeyntii u suurtagashay inay gacanta ku dhigaan fuliyaha weerarka oo ku baxsaday gaari watay waa isku daygii labaad oo la doonayo in dhegta dhiiga loogu daro donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka saddex iyo tobankii bishii julaay ayna soo dhaafnay ay ahayd markii donald trump uu ka badbaaday iskuday dil xilli uu u khudbaynaya taageerayaashiisa waxaana soo gaaray dhaawac fudud markii nin hubaysan oo sitay qoray ku xihan laysar sida ay sheegeen boliiska maraykanka oo ku dheeraya adeegsiga hubka taas oo mid ka mid ah donald trump xabadihii la rabay in lagu khaarijiyo ay ka sartay dhegta midig dalka maraykanka waxaa marar badan lagu dilay madaxweyneyaal fara badan kuwaasoo lagu toogtay badankooda gooba ay kula hadleeyeen taageerayaashooda dhinaca kale askar ka tirsan dowladda hindiya ayaa lagu dilay gobolka kashmiir wararkii naga soo gaaraya gobolka kashmiir ayaa ku warramayay in ugu yaraan laba askari oo hindiya lagu dilay laba kalena lagu dhaawacay iska hor imaad ka dhacay gobolka kashmiir oo ay ku muransan yihiin dowladaha hindiya iyo bakistan weerarkan ayaa dhacay iyadoo maalmo yar ay ka dhiman tahay doorasho maxalli ah oo la qorsheynayo inay ka dhacdo gobolka kashmiir ee ku yaala buuraha himalaaya ee dalka hindiya war qoraala oo internetka ku baahiyeen ciidamada booliiska gaar ahaan bar tekis ee horey loo ohan jiray twitterka waxay ku sheegeen geerida askarta looga dilay weerarka oo si gaara kaga dhacay mandiqada kashadwar ee ku taalla gobolka kashmiir dowladda hindiya ayaa ku dhawaaqday in shan boqol oo kun askari u dirtay gobolka kashmiir si ay uga hortagaan kooxaha ka dagaalama mandiqadda waxaana duulaanka ciidamada dalkaas oo bilowday sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii uu sababay geerida tobannaan ruux oo isugu jira dad rayd ah askar ka tirsan dowladda hindiya iyo kooxaha ka dagaalama gobolka kuwaas oo laf dhuungashay ku noqday dowladda hindiya oo khasaare dhexal siiyey maamulka muudi marar badan dagaallo foolka foola u dhexeeya ciidamada hindiya oo saf ah iyo maleeshiyaadkan ka soo horjeeda dowladda hindiya ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirobeel ah geeska kale maamulka ali sacuud ayaa xukun dil ah ku fuliyey muwaadin u dhashay sacuudiga wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka ali sacuud ayaa shaaca ka qaaday in maalintii shalay xukun dil toogashaha ku fulisay muwaadin u dhashay dalkaas kaasoo ay ku eedeysay waxa ay ugu yeerto khiyaano qaran war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka ali sacuud ayaa lagu sheegay in ruuxa la dilay loo haysto eedeymo dhowr ah oo ay ka mid yihiin waxa loogu yeero khiyaano qaran inuu ku biiray kooxaha jihaadiga ah iyo arrimo kale magaalada riyaad ee caasimadda maamulka ali sacuud ayaa ka dhacay xukunkan dilka ah lagu fuliyey ruuxan u dhashay sacuudiga nidaamkan dhiigacabka ah ayaa marar badan waxa uu fuliyey xukno noocaan ah oo aan waafaqsanayn shareecada islaamka waxaana tirakoob la sameeyey lagu ogaaday in sanadkan gudihiisa ay dileen in ka badan boqol iyo afartan ruux kuwaas oo la sheegay in aan waxba galaabsan qaarkoodna lagu shaabaday inay ka tirsan yihiin ururweynaha jihaadiga ah ee alqaacida maamulka ali sacuud ee ku habsaday dhulka barakaysan ee xarameenka ayaa caadaystay laynta dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulkaas kuwaas oo ay ugu horeeyaan culimmada iyadoo weli xabsiyada ku yaala sacuudiga ay ku jiraan culimo waaweyn oo ay ka mid yihiin ducaadda muslimiinta culimmada rabbaaniyiinta ah ee maamulka ali sacuud xabsiyada ku guray waxaa ka mid ah al-sheykh alwaalid ibnu saalix ibnu axmed al sinaani alsabiixi al-sheykh cali ibnu khadiiri ibnu fahad alkhadiiri al-sheykh naasir ibnu xamed alfahad alcutaybi al-sheykh alwaalid ibnu cali almudayfir al-sheykh naasir althaqiili alcutaybi sheekh axmed xamed alkhaalid al-sheykh alwaalid khaalid alraashid sheekh cali ibnu saalix aljabali almuxadith ismaaciil ibnu naasir iyo al-sheykh alzaahid cabdulkariim ibnu saalix alxamadi faka allaahu asrahum maamulka mujrimka ah ee hogaamiyo moxamed binu salmaan ayaa xabsiyada ku jeebeeyey culimmada muslimiinta ee xaqa la jahraysay kuwaasoo dadka muslimiinta ah khayrka farayay munkarkana ka reebayay maamulka ali sacuud ayaa geed dheer iyo mid gaaban u fuulaya sidii culimmada muslimiinta u kalgaabin lahaa culimmadan waxaa in badan ay jeelasha ugu jiraan ayaa ah markii ay bannaanka keeneen dhibaatooyinkan geedka loogu soo gaban ee maamulka al sacuud ee xulufada la ah reer galbeedka ugu hayo muslimiinta maamulka al sacuud ayaa ah wakiilka rasmiga ah ee dowladaha reer galbeedka u fadhiya sacuudiga isagoona dhulka barakaysan ku soo dhoweeyey yahuudda iyo nasaarada sidoo kale waxaa jira culimo ku-sheeg u rabaayadaysan maamulka al sacuud oo danihiisa gaarka u fuliya iyagoo sidii maxamed binu salmaan wax u raba dadka muslimiinta uga dhaadhiciya mid ka mid ah dowladaha ku nool afrika ayaa amar ku bixisay in la laayo maroodiga ku nool dalkeeda dowladda zambawi oo ka mid ah dowladaha ku yaala qaaradda afrika ayaa soo saartay amar lagu leynayo maroodiga ku nool dalkeeda maamulka dowladdan ayaa amar ku bixiyey in la laayo laba boqol oo maroodi ah taasoo ay u samaynayaan abaar aan horey loo arag oo dalka ka jirta oo keentay cunyari saamaysay dadka tallaabadan ayaa sidoo kale lagu sheegay inay tahay mid looga hortegayo xayawaanada dalkaasi kusii kordhaya dalkeena waxauu martigelinayaa tiro maroodi ah oo ka badan intii loo baahnaa dowladdu waxay soo saartay tawjiihaad ku socda hay-adaha beeraha iyo duurjoogta zambawi oo lagu farayo inay bilaabaan howlgallo lagu leynayo maroodiga ayuu yidhi wasiir ka tirsan dowladdaas maamulka guud ee hay-adda bay-adda zambawi ayaa isagana sheegay in howlgallo lagu ugaarsanayo laba boqol oo maroodi ay ka bilaaban doonaan deegaanada ay ku bateen ee isaga hor imaanayaan iyaga iyo dadka oo ay ka mid tahay mandiqada hawaange oo ah hoyga ugu weyn ay ku nool yihiin maroodiga zambawi waddanka zambawi waxauu la daala dhacaya abaaro iyo dhaqaalyari baahsantii ugu xumeyd sannadihii lasoo dhaafay marba marka xigta waxaa hoos u dhacaya dhaqaalaha dalka dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan wakaaladda wararka royters oo baaritaan ku samaysay dalalka ay ka soo jeedaan calooshood ushaqaystayaashii fagner ee lagu laayay dalka maali waxaana ah warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji baaritaanno ay samaysay wakaaladda wararka ee royters oo ku aadan maleeshiyaadkii fagner ee maalmo ka hor lagu laayay dalka maali ayay ku ogaatay hawiyaadka rasmiga ah ee ciidanka la laayay sida magacyadooda dalalka ay ka soo jeedaan iyo jagooyinkoodii caskari baaritaanka royters ayaana daaha ka rogay in qaar ka mid ah murtasaqada fagner ee lagu laayay dagaallo ka dhacay dhul saxaro ah oo ku yaala maali ay ku jiraan askar rogcaddaa ah oo ka soo jeeda ruushka kuwaasi oo ka soo badbaaday jowlaad dagaallo ah oo ka dhacay dalalka yukrain liibiya iyo suuriya oo dhammaantood uu howlgalle caskari ka wada ruushka galaangal weynna ay ku leedahay xukuumadda moscow sida ay ku nuuxnuuxsanayso royters waayitaanka dagaalyahanada calooshood u shaqaystayaasha ah islamarkaana khibradda u saaxiibka ah ayaa daaha ka rogaysa xajmiga halista weyn ee ay fagnar wajahayso taasi oo dagaalla danta ruushka ah kaga jirta mandiqadda duwalka saaxilka dhaca ee qaaradda afrika wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegtay in ay u suura gashay aqoonsiga labaatan iyo saddex askari oo ka mid ah xubnaha la laayay ee fagner iyo laba kale oo nolosha lagu kaxaystay kadib kamiin ay u dhigeen jamaacada nusratul islaam kaasi oo ka dhacay afaafka magaalada tanzawatan ee dhacda xuduudda dalka aljeeriya muuqaallo kookooban oo argagax leh ayaa sidoo kale ku baahay mareegaha internetka kuwaasi oo laga dhugan karo qaar ka mid ah meydadka fagner oo daadsan dhulka saxaraha ah ehelada xubnaha ayaana royters u sheegay in meydadka raggoodii iyo wiilashoodiiba looga tegay dhul bahgooyo ah haweenay lagu magacaabo maareegta oo wakaaladda la hadashay ayaa sheegaysa in wiilkeeda oo lagu magacaabo qaadiim oo ahaa soddon iyo kow jir markii ugu horreysay lagu ciidameeyey xabsiga qolkaasi oo uu u xirnaa dembi la xiriiray mukhaadaraadka iyo qaadashadooda waana sannadkii labada kun labaatan iyo labada maareegta ayaa sidoo kale tilmaamtay in wiilkeeda ay u suura gashay in uu gaara jagooyin caskari intii uu dagaalka kaga jiray yukrain ilaa uu noqday hogaamiyaha guuto ciidan oo ka koobneyd shan boqol oo askari ilaa markii dambe bishii ina dhaaftay ee abriil socdaal qarsooni ah uu ku tegay afrika si uu ugu biiro calooshood ushaqaystayaal uu watay taliyihiisii hore oo ku sugnaa dalka maali waxa uu mar walba rabay inuu u dhaqaaqo dhanka afrika aniguna waxaan ku qancin jiray inuu iska joogo uu halkaasi aadin waxaana ku odhan jiray nolosha fursad marla arag ah ayay ku siisay ee halkan ka shaqaysa oo iska joog ayay leedahay maareegta oo ah haweenayda dhashay qaadiim oo ka mid noqday askarta lagu laayay dalka maali dhanka kale jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ka dirirta dalka maali iyo dalalka ku xeeran islamarkaana raacsan ururweynaha alqaacida ayaa sheegatay in ay dishay siddeetan iyo afar askari oo raashiyaan ah iyo afartan iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidanka maali halka royters ay sheegtay in aanay u suuragelin taxdiidinta tirada ciidanka la laayay balse ay jiraan khasaarooyin aad u foolxun xukuumadda uu militariga hogaamiye ee ka dhisan maali ayaa iyadana dhinaceeda tiri jabka amaba guuldarradana soo gaartay wax saameyn ah kuma yeelan doonta ahdaafteenna xilli uu u hadlaayay afhayeenkooda rasmiga ah oo lagu magacaabo sulaymaan dembiili balse maleeshiyaadka murtasaqada ah ee fagner ayaa dhinacooda qirtay jabka faadixa ah ee soo gaaray kaasi oo ka dhashay kamiin loogu dhigay maali laakiinse ma aysan sheegin lambarka saxda ah ee laga laayay ciidankooda sidaba ay u sheegeen ciidanka maali oo ka barbar dagaalama murtasaqada fagner muuqaal ay baahisay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin islamarkaana ay soo qaadatay royters ayaa soo bandhigayay meedadka afartan iyo toddoba askari oo u badan ciidamo caddaan ah kuwaasi oo ku labisan dareeska ciidamada islamarkaana tuban dhulka saxaraha ah wakaaladda ayaana xaqiijisay mowqica iyo taariikhda muuqaalka la duubay sidoo kale mawaaqic telegram ah islamarkaana ay maamulaan fagner ayaa daabacay in laba ka mid ah ciidamada la laayay ee yihiin nageta oo ah maamulaha bartada garayzon oo ah bar caan ka ah aaladda telegramka ayna ku xidhan yihiin dad gaaraya nusmalyan iyo sareeje oo ah hogaamiye guute wakaaladda royters ayaa si gaar ah u kashiftay magacyada labaatan iyo saddex askari oo ka mid ah murtasaqada fagner kuwaasi oo lagu laayay maali iyadoona waraysatay eheladooda oo baraha bulshada ku faafiyey magacyada iyo sawirada dadka ka maqan koox ka mid ah ehelada askarta la laayay ayaa sheegay in dhammaantood ay wicitaano ka heleen mas-uulka ciidamaynta ee maleeshiyaadka fagner taariikhdu markay ahayd lixdii agost kaasi oo soo gaarsiiyey warka ah in wiilashooda lagu waayey dagaalka haweeney lagu magacaabo liyobof oo ah hooyada dhashay faladamiir oo ka mid ah askarta la laayay ayaa sheegtay in wiilkeeda ay ku ogeed ciidanka gaarka ah ee ruushka aysan ka warqabin xilliga uu ku biiray murtasaqada fagner haweenaydan ayaa ahayd mid aad ugu caraysan maleeshiyaadka fagner sababo ku aadan in lala wadaagi waayey wax xog ah oo wiilkeeda ku saabsan iyo halka uu ku dambeeyey bakhtigiisa waxa ayna tibaaxday in fariinta ay u dirtay wasaaradda difaaca ee ruushka ilaa haatan aan laga soo jawaabin ama alexander lazef oo ah sargaal afartan iyo siddeed jir ah waxa uu ka mid ahaa dagaalyahanada ugu khibradda badan ee fagner waana mid ka mid ah ciidamadii hore ee ruushka waxa uuna ka soo shaqeeyey dagaaladii shiishaan ilaa lagu dilay dalka maali waana sida ay sheegtay xaaskiisa oo barta fagner ee telegramka ku baahisay xogta ninkeeda sawiro laga helay barta facebooka ayaa waxaa ka muuqanayay laazef oo ku labisan dareeska ciidanka garbihiisana ay ku taxan yihiin garaadooyinka ay bixiso wasaaradda difaaca ee dalka ruushka maamulka murtasaqada fagner ma baahiyo tirada rasmiga ah ee xubnihiisa ku sugan afrika balse falanqeeyaha siyaasadeed ee u dhashay dalka poland laguna magacaabo tashriib ayaa qaba in lix kun oo askari oo fagner ah ay ku sugan yihiin afrika halkay masaadiir diblomaasi ahna sheegayso in kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo calooshood ushaqaystayaal fagner ah ay ku sugan yihiin dalka maali muxallilka siyaasadeed ee tashriib ayaa sheegaya faylaqa afrika oo ah magac uu ruushka u bixiyey maleeshiyaadka fagner markii ay bilaabayeen qoritaanka ciidanka ay heleen dalabaad aad u badan iyagoona kolkaasi aaminsanaa in shaqada afrika ay ka roon tahay kana khasaara yar tahay tan dalka yukrain ciidamada ruushka ee duulaanka ku jooga qaybo badan oo ka mid ah dalalka dhaca afrika iyo maleeshiyaadka murtasaqada ah ee fagner ayaa waxaa ku badanaya khasaaraha iyo beegsashada kadib howlgallo xidhiir ah oo ay la beegsanayso jamaacada nusratul islaam laba bilood ka hor ayayna ahayd markii ay jamaacada nusratul islaam sheegatay in ay dishay konton askari oo ka mid ah fagner iyo toban kale oo taabacsan xukuumadda militariga ee maali kadib kamiin qorshaysan oo ka dhacay mandiqada kiidal ee waqooyiga dalka maali xoghaye hore oo ameerikaan ah kana howlgeli jiray afrika laguna magacaabo tiibuur naaji ayaa qaba in khasaaraha badan ee haleelaya fagner iyo ciidamada ruushka uu soo dadejin kara in uu ruushka iskaga ruqaansado qaaradda isagoona wax ku dhisanaya in murtasaqada fagner ay iskaga insixaabtay mosambiq kadib markii laga dilay toban ka mid ah raggeeda oo ku baxay gacanta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee taabacsan ururweynaha alqaacida ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله